ciise goonni ahaan buu u tukaday aroortii hore intaan weli waagii baryin ayuu kacay oo wuxuu tegey meel cidla ah halkaasuuna ku soo tukanayay markaasaa simoon iyo kuwii la jiray ka daba tageen goortay heleen waxay ku yidhaahdeen dadka oo dhan baa ku doondoonaya wuxuu ku yidhi aan tagno magaalooyinka inoo dhow inaan halkaasna wax ku wacdiyo waayo taas aawadeed ayaan u imid wuxuu galay sunagogyadoodii galiili ku yiil oo dhan dadkana ayuu ka wacdiyey jinniyadiina ayuu dadka ka saaray baraslihii la bogsiiyey markaasaa waxaa u yimid nin baras leh wuuna jilbo joogsaday oo baryey oo ku yidhi haddaad doonaysid waa iddaahirin kartaa kolkaasaa ciise u naxariistay oo intuu gacantiisa soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi waa doonayaa ee daahirsanow kolkiiba baraskii waa ka baxay oo wuu daahirsanaaday ciisena aad buu u xukumay oo markiiba ayuu iska diray oo ku yidhi ninna waxba ha kala hadlin laakiin tag oo wadaadka istus waxaad daahirsanaantaada u bixisaa wixii uu muuse amray marag iyaga ha u ahaatee laakiin wuu baxay oo bilaabay inuu aad u naadiyo oo warka faafiyo taas aawadeed kol dambe ciise magaaladuu bayaan u geli kari waayey laakiin wuxuu joogay dibadda iyo meel cidla ah meel kastana waa looga yimid dhowr maalmood dabadeed goortuu haddana kafarnu'um galay waxaa la maqlay inuu guriga joogo markaasaa waxaa isu urursaday dad badan sidaa daraaddeed meel ay joogsadaan ayay ka waayeen xataa albaabka hortiisii oo iyaga ayuu hadalkii kula hadlay kolkaasay u yimaadeen oo nin curyaan ah u keeneen waxaana siday afar qof goortay u soo dhowaan kari waayeen dadkii badnaa daraaddiis ayay saqafka dusha ka fureen meeshuu joogay goortii ay jabsheen waxay ka soo dejiyeen sariirtii ninkii curyaanka ahaa ku jiifay ciise kolkuu rumaysadkoodii arkay ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi wiilkow dembiyadaadu waa cafiyan yihiin laakiin halkaa waxaa joogay qaar culimmada ah oo iska fadhiyey oo qalbiyadooda ka fikirayey oo waxay isku yidhaahdeen ninkanu muxuu sidan ugu hadlayaa wuu caytamayaa ayaa dembiyo cafiyi kara ilaah keliya ma ahee kolkiiba ciise ruuxiisuu ka ogaaday inay sidaas qalbiyadooda ka fikirayaan oo wuxuu ku yidhi maxaad waxaan qalbiyadiinna ugaga fikiraysaan iyomaa hawl yar in curyaanka lagu yidhaahdo dembiyadaadu waa cafiyan yihiin ama in lagu yidhaahdo kac oo sariirtaada qaado oo soco laakiin si aad ku garataan in wiilka aadanuhu dhulku ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi waxaan ku leeyahay kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag kolkiiba wuu kacay oo sariirtiisii qaatay wuuna baxay dadkii oo dhan hortooda sidaa darteed ayay la wada yaabeen wayna ammaaneen ilaah oo waxay yidhaahdeen weligayo sidan oo kale ma aannu arag haddana wuu u baxay badda xeebteeda oo dadkii oo dhan baa u yimid wuuna wax baray goortuu agmarayey wuxuu arkay laawi ina alfayos isagoo fadhiya meesha canshuurta lagu qaado oo uu ku yidhi isaga isoo raac wuuna kacay oo raacay waxaa dhacay markii ciise gurigiisa cunto u fadhiistay in kuwo badan oo canshuurqaadayaal ah iyo dembiilayaal ah ciise iyo xertiisii la fadhiistay waayo way badnaayeen wayna raaceen culimmadii iyo farrisiintii markay arkeen isagoo dembiilayaal iyo canshuurqaadayaal wax la cunaya waxay xertiisii ku yidhaahdeen waa sidee wuxuu wax la cunaa oo la cabaa canshuurqaadayaal iyo dembiilayaal ciise goortuu maqlay ayuu ku yidhi kuwa ladan dhakhtar uma baahna laakiin kuwa buka ayaa u baahan uma aan imaanin inaan kuwa xaqa ah u yeedho laakiin inaan dembiilayaasha u yeedho ayaan u imid kol dambe wuxuu galay sunagoga halkaasna waxaa joogay nin gacan engegan markaasay fiirinayeen inuu sabtida bogsiinayo iyo in kale si ay u ashtakeeyaan kolkaasoo ninkii gacanta engegnaa ku yidhi dhexda isa soo taag oo wuxuu iyaga ku yidhi sabtida ma xalaal baa in wanaag la falo ama shar in naf la badbaadiyo ama la dilo laakiin way iska aamuseen goortuu iyaga isha mariyey isagoo cadhaysan oo qalbigiisii ka tiiraanyooday qalbi engegnaantooda aawadeed wuxuu ninkii ku yidhi gacanta soo taag kolkaasuu soo taagay oo gacantiisu way bogsatay markaasaa farrisiintuu baxeen oo markiiba waxay kala tashadeen herodosiintii si ay u dilaan isaga